faysal dhaar xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beled weyne
maxamed daa cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed reediyo cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beled weyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta redio cadaado magaalada muqdisho
amaalqaajo reediyo cadaado garowe
bashiir cabdullah cusmaan raadiyo cadaado baladweynaha
yaxya cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakar naam raadiyo cadaado jawaar
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan wanaagsan dhegaystayaasheen aani jecel lahayo ku soo dhowaada warka subaxnimo saakay qodobada aad maqli doontaan waxaa ugu daroon maamul goboleedka galmudug oo dagaalamayaasha al-shabaab ku eedeeyay inay hurinayaan dagaalbeeleetada ka dhaca gobolka mudug xisbiyada maamulka gooniskutaag ee somalilan oo ka jawaabay hadalkii madaxweyne farmaajo oo ka horjeediyey xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya dowladda federaalk soomaaliya oo sheegtay in shirkadda d b wol ay ku soo xadgudubtay dalka soomaaliya guddiga joogtada ah ee golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya oo maanta kulan ku yeelanayo magaalada caasimadda ee muqdisho guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalk soomaaliya oo war ka soo saaray arrimaha doorashooyinka dalka qodobadaas waxaynu ku soo korro intaan warku jirno ayaa idiin soo gudbi doonnaa saaxiibadana dhagaysanayo ee garowe diyaargarooba qodobadaas iyo kuwo kale faahfaahsan
cadada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale subax wanaagsan ayaan habad idiinka leenahay saaxiibadana dhagaysanayo waa maalnimo talaada ah taariikhdana ku beegan tahay sagaalka juun sannadka labada kun iyo labaatanka intaasi aad maqashay waxa ayaan qodobada ugu door koranaa warka subaxnimo warkan maanta halkan waxaa idinkaga tebi doona anigoo ah meya sharaaf karaama iminkana iminkii haatan ku soo dhowaada warkii oofisan maamul goboleedka galmudug ayaa dagaalamayaasha al-shabaab ku eedeeyey inay horinayaan colaad beeleedyada ka dhaca gobolka mudug howlgal ay si wada jir ay u fuliyeen ciidamada kale ah dana b s f kuwa ammaanka galmudug iyo xoogaga dalka qaybtooda koo iyo labaatanaad ayaa lagu soo qaqabtay dan lagu tuhunsan yahay in ay ka tirsan yihiin dagaalamayaasha al-shabaab sida uu sheegay wasiirka amniga maamulka galmudug howlgalkani ayaa ka dhacay deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka mudug gaar ahaan magaalooyinka gaalkacyo ee galdogob shir jaraa'id ay si wadajir ay u qabteen wasiirka wasaaradda amniga maamulka galmudug wasiir dowlaha cadaaladda puntland kusimaha guddoomiyaha gobolka mudug ee maamulka puntland iyo taliyayaasha qeybaha booliiska galmudug iyo puntland ayay ku sheegeen in ciidamada wadajirka ah howlgalka ay ka wadeen gobolka mudug ay guul weyn ka gaareen wasiirka amniga maamulka galmudug axmed macalin fiqi ayaa ku eedeeyey dagaalamayaasha al-shabaab inay ka dambeeyeen dagaal beeleedyadii ka dhacay deegaano ka mid ah gobolka mudug waxa uu sidoo kale sheegay inay qabteen maleeshiyaad hubaysan oo falkaasi fulin jiray si ciidamada maamulka galmudug iyo kuwa puntland ugu mashquulaan xalinta dagaalbeeleedyadaasi ciidamada puntland iyo galmudug ayaa dhowaan magaalada gaalkacyo waxay ku dileen nin ay sheegeen inuu ahaa madaxii amniyaadka al-shabaab ee magaalada gaalkacyo dowladda federaalk soomaaliya ayaa sheegtay in shirkadda d b wall ee laga leeyahay dalka imaaraadka carabta ay ku soo xadgudubtay soomaaliya wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya ambasador axmed ciise cabada ayaa sheegay in shirkadda d b wall ee imaaraadka laga leeyahay ee ku soo xadgudubtay soomaaliya islamarkaana ay waddo maalgashi aan shuruucda dalka waafaqsaneen wasiirka waxa uu tilmaamay in shirkadda d b wall ay khatar gelisay dhulka soomaaliya islamarkaana ay la wareegtay tegada berbera iyo boosaaso waxa uu xusay in la joogo xilliga dowladda soomaaliya ay dalka ka difaacan lahayd shirkadani shirkadda d b wall wayna xumaysay waxayna khatar gelisay midnimada dalkeenna welina ma joojin farigelinteydii waan sabirnay sabirkuna xad ayuu leeyahay waxaan diyaar u nahay in aan difaacno dalkeenna si la mid ah cid kasta ayuu u sheegay wasiir cabad asagoo la hadlayay telefishinka alcarabiya shirkadda d b wall ayaa gacanta ku haysa tegadaha berbera iyo sidoo kale tan boosaaso kadib markii heshiis hoosaad ay la gashay somalilan iyo puntland waxaana sidoo kale xusid mudan in shirkadani horey looga soo ceeriyey dalka jabuuti xisbiyada mucaaradka ee maamulka gooniskutaaga ee somalilan ayaa ka jawaabay hadalkii madaxweyne farmaajo uu ka sheegay furitaanka kalfadhiga baarlamaanka federaalk soomaaliya madaxweynaha soomaaliya mudane maxamed cabdilaahi farmaajo oo maalintii sabtida ka hadlay furitaanka kalfadhiga baarlamanka ayaa sheegay inuu soo dhaweynayo hadalka uu sheegay in madaxweynaha maamulka gooniistutaaga ee somalilan muuse bixii cabdi uu ka aqbalay in dib loo bilaabo wadahadaladii ayagoo ka jawaabaya arrintaasi ayaa xisbiyada mucaaradka ee somalilan waxay ku tilmaameen hadalkii madaxweyne farmaajo ku sheegay in madaxweynaha somalilan aqbalay wadahadaladii labada dhinac ay tahay arrintaasi mid siyaasadeedsan xogayaha warfaafinta xisbiga mucaaradka ee oodi yuusuf keese ayaa sheegay in hadalka madaxweyne farmaajo uu yahay mid siyaasadeedsan uu ku doonayo in mar kale dib loo doorto waxa uu sheegay in wakhtigaani la galay xilligka laguura oo soomaaliya ay gudageli doonto wakhtiga doorashada balse aysan xilligani habboonayn inay wada hadlaan dowladda federaalk soomaaliya iyo maamulka somalilan hase yeeshee awoodda wadahadalkaay leeyihiin shacabka maamulka gooniskutaaga ee somalilan guddiga joogtada ah ee golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa la filayaa inay maanta kulan ku yeeshaan gudaha magaalada caasimadda ee muqdisho guddiga joogtada ah ee xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamanka soomaaliya ayaa tallaadada maanta kulan ku yeelanaya villa hargeysa oo xarun kumeel gaar u ah xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamanka soomaaliya kulankaasi waxaa la sheegay in guddiga uga hadli doono dejinta ajendayaasha kaalfadhiga toddobaad ee baarlamanka federaalk soomaaliya kaasi oo madaxweyne farmaajo uu furay lixdii bishani baarlamanka tobanaad oo kalfadhigiisa ugu dambeeyey uu muqdisho ka furmay laba maalin ka hor waxaa horyaalo shaqooyin badan oo dhammaystir u baahan inta uusan dalka doorasho aadin dabayaaqada sannadkani labada kun iyo labaatanka gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamanka federaalk soomaaliya ayaa war ka soo saaray arrimaha doorashooyinka dalka oo la filayo inay dhowaan ka dhacaan dalka gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamanka soomaaliya cabdi xaashi cabdulaahi ayaa soo jeediyey in wadatashiga la xiriira doorashada heer federaal ay ka qayb noqdaan dowlad goboleedyada saamiilayada siyaasadda baarlamanka iyo xukuumadda qorshaha doorashada heer federaal waxaa looga maarmayn in wadatashi degdega ay isugu yimaadaan dhammaan xukuumadda federaalk soomaaliya baarlamanka federaalka dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalk soomaaliya iyo daneeyayaasha siyaasadda si loo helo qaab raalli la iskaga yahay oo darashada lagu galo ayuu senatar cabdi xaashi ku yidhi qoraal uu soo dhigay bartiisa twitter-ka ee golaha aqalka sare guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya cabdi xaashi cabdulaahi ayaa sida muuqata ku aragti noqday ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya xasan cali khayre marka ay noqoto habka loo wajahayo doorashooyinka la filayo inay dalka ka bilowdaan dabayaaqada sannadkani guud ahaan saaxiibadana dhegaysanaya waxaa jecel ahay inaa intaasi ku soo afmeero warkii subaxnimaad kala soctay rediyo cadaado cadaadihii deegaanada ku dhadhow waxaa si toosa nooga maqlayseen muujada f m siddeetan iyo siddeeda dhibic shan megaartisa halka dadka ku nool magaalada dhuusamareeb ee toos nagala socdeen muujada f m siddeetan iyo siddeeda dhibic eber megaartisa warka maanta waxaa idiin soo saaray halkaan idinkaga tebinaya anigoo ah miya ashraaf karaama warkayga ciduu sheegay am dib kala soo qabsatay waxay dib uga baarbaaran karaan asoo iskugu jira maqal qoraal sawiraba beejka internet-kaan ku leenahy oo ah w w d radio cadaado com warkaan warkii sixiga sidaasi nabaadiino